dadkan oo ku dhaqan degmada tuuli guuleed oo ka tirsan gobolka faafan ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa ka cabanaya koronto la-aan iyo isgaarsiin xumo ka jirta degmada bulshadan waxa ay sheegeen in haddii hal maalin ay korontadu helaan ay isbuuca maalinka ku xig ay weynayaan taas oo saameyn ku yeelatay dadka sidoo kale isgaarsiinta ayay iyadanu sheegeen inay ku xiran tahay korontada oo haddii ay korontadu baxdo iyadanu la weynayo bulshada degan degmadan ayaa saxaafadda la hadlay waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ku haysta degmada waxaa isku xidhiidhsan layirka iyo anteenka maadaama arrintaasi muddadaa labada sano ahba haddii uu layrku tago networkiguna u tegaya degmadu waa degmo inteeda faraha badan leh xaaladeeda amni anan mataqaanaada xaaladda amni inteeda faraha badan leh sagaashan iyo dhowrkaa degme ee ka jira deegaanka xaaladda degmada tulli guuleed waa xaalad ka duwan oo waxa weye inteeda faraha badan leh colaadaa ka socda waxa dhacda markaa layrku inteeda badan ma joogo layrku hadduu tegana waxaa tegaya anteenka waxaan ka cabanaynaa dhinaca laydhka iyo dhinaca anteenka inta badan laydhku markuu marna soo dhacaa marna wuu tagaa anteenkana u raaca had iyo jeer taasoo sababta amdarana sababta dhinacii iska horaynta bulshada laftirkeeda adeegii dhibaato badan uga haysto hadday hooyi saaka ay meel ku umulaysa ama ay foolanaysa dhakhtarkay la soo xidhi lahayd adeegii ay heli lahayd iyo ambalans loo diri lahaa alla ka weeye caqabad badan kala kuo dhibaatada layrka naga haysato dhibaato weyn baa naga haysato layr maba helnaba hal cisho hadduu noo jiro toddobaad buu iska maqnaanaya baa anteenkana la raacinaya marka inaad degmada caadi loogu hagaajiya layrka iyo inaana laga badaayo waxba ka dhexayni haye anu waxaan leeyahay degmadu layr ma haysato inaad layrka si fiican qabada naga haysato nalooga hagaajiyo anteenkana naloo daayo bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa maalin walba hortaagan warbaahinada kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyinka ku haysta degmooyinka iyo deegaanada dhaca dhulka soomaali galbeed